Xogayaha Ururka Naafada magaalada Dhuusamareeb Axmed Ciise Cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dadka naafada ah ay dhib ku qabaan marista wadooyinka biyuhu fadhiyaan maadaama magaaladaasi ay ka da'een roobab lixaad leh oo saameeyay isu socodka dadweynaha iyo ganacsiga. Dadka ugu daran ee saameynta kala kulma biyaha roobka ee fadhiya qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba kuwaasi oo aanan isticmaali karin wadooyinkan. Axmed Ciise Cabdi Xogayaha Ururka Naafada Caasimadda Galmudug oo ka warbixiyay caqabadaha ay la kulmaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa ka codsaday maamulka Dhuusamareeb in ay ku dadaalaan sidii loo furi lahaa qaar ka mid ah wadooyinka ay biyuhu roobka fadhiisteen.
dadka naafada caqabadaha ay ku badan ay ku qabaan biyaha iyo kanaalada fadhiista aaday u tiro badan yihiin biyaha waxaa waaye dadka dhib badan ay ku hayaan bulshada guud ahaan gebigeed si gaara dadka naafada ah dadka naafada waxaa kamid a dad aan socon karin dad aan maaragtay wiiljaara wata kuwa aan gurguuranaya kuwa indhala dhammaan waxaasoo dhan dhib ay ku hayaan sababtoo ah waxa weye qofku markuu tillaabsan karo ayuu boodaa qofkaan tillaabsan karin marka biyaha dhammaan waxaa dhibay u geysanayaan hadduu indhala yahay kuma sii jirto hadduu macnaha gurguuranayo hadduu waljaar wato dhammaan waa dhibaateynayaan marka maadaama ay dhib ku hayaan bulshada waxay u baahan tahay in loo istaago in kanaaladaas biyaha laga bixiyo buundooyinkiina la furo waxaan ku baaqayaa in kanaalada la furo buundooyinka biyaha la xiray sida buundooyinka magaalada buundooyin international ay lahayd oo biyaha gudbiya iyo kanaalo gudbiya kanaaladii in la furo buundooyinkii in la furo ayaan ku baaqaynaa wara macnaha biyahana loo sameeyo waraya wara ay galaan kanaaladan xusuusan kara waxaa ka mid a magaalada waxay leedeen tog cad iyo biyo mareena buundooyin laba ah ama saddexa inta aniga aan hubo oo biyaha ka gudbiya magaalada ay lahaayeen kanaalkuna iyaga biyaha kusii dari jira